أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah waa sidee xaaladda degmada maxaas iyo deegaannada kale ee dhacabariga wilaayada hiiraan ee cadowga laga xoreeyey wafdi uu hoggaaminayo waaliga hiiraan sheekh guuleed abuunabahaan qaybna ay ka tahay andalus oo kormeer iyo booqasho ku tegay goobahaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan inshaa allah qodobadeena kale waxaa ka mid ah cudurka gowracatada oo halisba'an ku haya carruurta soomaaliyeed ee ku nool qaar ka mida gobollada dalka ku dhowaad boqol cunug oo u geeriyootay maalmo kooban gudahood iyo kumanaan kale oo la jiifa haddaba maxaa sababa cudurkan sideese ayaa looga hortegi karaa maxaa astaamo ah oo sidoo kale lagu gartaa cudurkan waxaad maqli doontaan warbixin iyo talooyin caafimaad oo uu bixinayo mid ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed sidoo kale caawa barnaamijka faafreebka waxaan ku soo qaadan doonnaa dowladda xabashida etoobiya oo boqolaal askariyo hor leh ku soo daabulaysa duleedka degmada beled xaawo ee ay ku loolamayaan maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan dad fara badan oo soomaali tahriibayaal ah oo ku dhintay xeebaha waddanka talyaaniga ee qaaradda yurub qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhaa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin waa mar kale iyo faafreebka wararka للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhicisabaad ku maqlayseen aanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku daafuri doonnaa cudurka gowracatada ayaa halis ba'an ku haya carruurta soomaaliyeed ee ku nool qaar ka mid a gobollada dalka iyadoo ku dhowaad boqol cunugna ay u geeriyoodeen maalmo kooban gudahood kumanaan kalena ay la jiifaan haddaba maxaa sababa cudurkan sideese ayaa looga hortegi karaa maxaase astaamo ah oo lagu gartaa cudurkan warbixin arrimaha ku saabsan iyo talooyin caafimaadba waxaa inoo haya walaalkeen cismaan axmed dhuubow cudurka gowracatada ee afka qalaad lagu yidhaahdo dhiftiiriya ayaa si baan ugu dhex faafaya carruurta soomaaliyeed isaga oo dilay tobannaan ka mid ah halka ay la jiifaan boqolaal kale xanuunkan dilaaga ah oo si tartiib ah dalka ugu faafayay tan iyo sannadkii tegay ee laba kun afar iyo labaatanka magaalada muqdisho oo ah caasimadda dalka soomaaliya ayaa ka mid ah goobaha ugu daran ee cudurkan uu ku dilay carruur fara badan warbixin cusub oo ay daabacday wakaaladda wararka ee royters ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay sannadkan la daaladhicayso kororka deg deg ah ee cudurka difteriya iyadoo kiisas badan oo dhimashaha laga diiwaan geliyey halka gurmadka caafimaadkan uu hoos u dhacay sababo la xidhiidha caafimaadka dalka oo aada u liita sanadkan gudihiisa waxaa la diiwaan geliyey in ka badan kun iyo lix boqol oo kiis kuwaas oo toddoba iyo siddeetan qof ay u dhinteen halka sanadkii tegay ee laba kun afar iyo labaatankii la diiwaan geliyey siddeed boqol soddon iyo siddeed kiisa iyo konton iyo lix dhimasho oo kale cudurka difteriya oo ah cudur halis ku ah nolosha dadka haddaba muxuu yahay xaggeese ayuu ku dhacaa waa kan dhakhtar arrimahaasi sharxaya alxamdulilaahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi waaalihi wasaxbihi wasalam aad baad u mahadsantihiin waan idinkaga mahadcelinahayaa bacdallaahi adeega hufan ee aad bulshada u haysaan cudurka gowracatadu ama afka qalaad loo yaqaano ee difteriya waa cudur halis ah oo ay keento bakteriya waxaana sabab u ah bakteriyada loo yaqaano corian bacterium difteriya waxa uu inta badan saameeyaa cudurkan xuubabka jilacsan ee dhuunta iyo sanka ama cunaha mararka qaarna wuxuu saameeyaa maqaarka bakteriyadani waxay soo saartaa sun loo yaqaano toxin taas oo burburisa unugyada islamarkaasna dhaawici karta xubnaha iyo nodayaasha jirka cudurkan waa cudur xilligan socdo aan ka hadlayno meelo badan oo gobolada qaar ee soomaaliyana ka jira sababta rasmiga cudurkan waa bakteriyada loo yaqaano corin bacteria difteria taas oo saamaysa cunaha iyo sanka dhibaatooyinka ugu weyn ee keentana waa xiritaanka ay neefmareynka ay xirayso ee cudurkan wuxuu leeyahay noocyo kala duwan midda koowaad waa midda cunaha iyo sanka ku dhacda ee nooca koowaad oo inta badanna la arko waxaa kaloo jirta nooca gowractada ah ee saamaysa maqaarka taas oo waxyeelaysa maqaarka jirka bani aadamka iyo nooc saddexaad oo inta badan dhif ah aan badnayn taas oo waxyeelaysa indhaha iyo qaybaha cawrada iyo xuubabka jilacsan deeqa maxamed cali oo ah hooyo soomaaliyeed oo la hadashay roytles waxa ay sheegtay in carruurteedu afaraha ay la soo barakacday saddex bilood ka hor ayna helin tallaal caafimaad oo ku filan waxay tiri gabadhayda oo sagaal jir ah way ka caafimaaday cudurka wiilkayga oo siddeed jir ahna wuu u geeriyooday halka carruurtayda kale ee labada ahna lagu daaweynayo hadda mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee magaalada muqdisho cudurkan ayaa inta badani waxa uu ka dilaacay deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada ridada ee dalka ka jira gaar ahaan deegaanada uu ka taliyo maamulka isugu yidhi puntland iyo midka ka jira magaalada muqdisho hay-adda u dooda waxa loogu yaro xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in xukuumadda ridada ay ka gaabisay gurmashada carruurta ku saamoobay cudurka dilaaga ah iyada oo miisaaniyadda caafimaadka ee sanadkii tagay ee laba kun afar iyo labaatan keliya ay u qoondeysay afar dhibic siddeed boqolkiiba mar wasaaradda caafimaadka ee kooxda ridada soomaaliya wax laga weydiiyey eedahaasi ayay diiday inay ka jawaabto xaaladda caafimaad ee dalka ka jirta ayaana ah mid liidata taas oo keenaysa in sannad kasta tobannaan carruur ay u geeriyoodaan cudurro kala duwan iyagoo aanan helin wax daryeel caafimaad ah gobollada bari iyo mudug tirakoobyadii ugu dambeeyey ee laga sameeyey ayaa lagu ogaaday in cudurka difteriya uu ku dilay toddoba iyo labaatan qof halka boqolaal kalena uu soo ritay magaalada gaalkacyo ee bartamaha dalka soomaaliya waxaa sidoo kale xanuunkan uu ku dhacay dad ka badan boqol toddobaatan iyo siddeed xubnood oo u badan carruurta ay da'doodu ka yar tahay shanta sano ilwareedyo ayaa sheegay in faafitaanka cudurka iyo dhimashada sii kordhaysa ay sabab u tahay daryeel xumo caafimaad oo ka jirta deegaanadaasi si gaar ah helidda daawooyinka cudurka difteriya waxaa jira astaamo iyo qaabab lagu garto cudurka sida ay sheegayaan dhakhaatiirta aqoonta u leh cudurkan gowractada calaamadaha ama astaamaha lagu garan karo waxaa ka mid ah calaamadaha iyo astaamaha cudurkan badanaa waxay bilowdaan laba ilaa iyo shan maalmood kadib marka qofka uu ku dhaco caabugan calaamadaha ugu badan ee lagu arka qofka xanuunkan qaba waxaa ka mid ah cuno xanuun cod xumo ama codka oo isbedela iyo liqidda qofka oo ku adkaata xuub cowlan oo dhumuc leh oo daboolaya ee cunaha oo dadka lagu arko oo weyn oo markaasi liqitaanka ka hortagaya sidoo kale qanjirada qoorta oo aad u barara sidoo kale qandho iyo daal guud oo qofka soo wajaho qarqaryo iyo dhaxan qofka u timaada sanka oo dareere ka yimaada mararka qaarna dhiig wata neefsashada oo adkaata sababo la xiriira xuubka dhuunta oo xaniban astaamaha mararka sunta jirka gasho la arkana waxaa ka mid ah garaaca wadnaha oo aan caadi ahayn ama wadna istaag oo qofka ku imaada dhaawaca neerfayaasha oo soo gaara ama curyaannimo xagga xunguriga iyo neerfaha ama maskaxda gacmaha nudayaasha lugaha sambabada mararka qaarna ay qofka ku imaato qabatiin sidoo kale dhaawacyo keliyaha ka soo gaaro ayaa lagu arkaa macluumaad la helay waxay intaasi ku darayaan in bilihii janawari iyo maaj ee sanadkan laba kun shan iyo labaatan ay aada u kordheen kiisaska cudurka ilaa toban iyo siddeed dhibic laba boqolkiiba waxaana tani ay muujinaysaa sida xawliga ah ee cudurkani uu ku faafayo cudurka loo yaqaano gowracatada ayaa la aaminsan yahay in in ka badan boqol qof ay sababtiisa ugu dhinteen soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey halka uu soo ritay kumanaan kale sida ay muujiyeen tirakoobyada la faafiyey deegaanada maamulka puntland uu ka taliyo keliya ayaa waxaa laga soo diiwaangeliyey afar boqol laba iyo siddeetan kiis oo xanuunkaasi ah gowracatada waa cudur halis ah oo ku dhaca hawamareenka waana cudur si fudud ku faafa waxay dhakhaatiirtu sheegeen in la isku qaadsiiyo qufaca iyo hindhisada waxaana calaamadaha lagu garto ka mid ah qandhada iyo cunaha qofka oo barara waxaa sidoo kale la sheegay in cudurka uu ku dhaco maqaarka waxaa jira dhibaatooyin badan oo uu keeni karo cudurkan haddii dadka uu ku dhacay aanay helin daawooyinkiisa sida uu sharaxayo dhakhtar aan arrimahaasi ka waraysannay cudurkan dadka ugu badan ee khatarta ugu jira ama looga cabsi qabo cudurkan inuu ku dhaco ee difteriyada waxaa ka mid ah caruurta ka yar shanta sano iyo dadka waaweyn ee aan helin tallaaladii loogu talagalay ee cudurkan oo dhammaystiran ama aysan usboonaysiin tallaaladii loogu talagalay cudurkan dhibaatooyinka cudurkan oo qofka ku reebi karo ee haddii aan la daaweyn waxaa ka mid ah xanibaad neefmareenka ah neefmareenka inuu xanimo ama qabatiin ay ku imaato ugu dambayntiina qofka uu u dhinto ee sidoo kale wadnaha oo qofka istaaga waxay ka mid tahay dhibaatooyinka cudurkan oo keeni karo markaasna dhimasho ay imaan karto ee neerfaha oo dhaawacma ee curyaannimona ay ka daba imaato keliyaha oo shaqada joojiyo islamarkaasna ay ka daba imaato islamarkaasna qofka inuu u dhinto ee infekshanno oo heerka labaad ah sida oofwareen iyo dhegxanuun oo tites media inay qofka ku timaado ee ugu dambayntii heerka ugu dambeeyo oo khatarta waa dhimasho boqolkiiba toban eeayaana ugu badan dadka da'da caruurta ah shanta sano iyo wixii ka yar ee cudurkan iskugudubkiisa ee wuxuu ku gudbaa qof iyo qof oo loo sii maro ee qaybo yaryar oo hawada ku gudba ayaa jira sida qufaca iyo hindhisada sidoo kale taabasho toos ah oo nabro ama dareeraha caabugga qofka qaba laga qaado ayaa dhici karta sidoo kale walxo wasaqaysan oo marar dhif ah qofka taabta ama soo gaara inuu cudurka ka qaado ayaa dhici karta sidoo kale xambaarayaasha cudurkan dadka soo qaaday aan calaamado lahayn ayaa cudurka sidoo kale faafin kara sida ay ku taliyeen dhakhaatiirta waxaa jira qaabab lagu daweeye oo uu leeyahay cudurka kaasoo u baahan dhakhtar aqoon u leh islamarkaana la socda marxaladaha uu marayo daaweyntiisa maaraynta ama daaweynta cudurkan ee waxaa ugu horeeya daawada loo yaqaano difteria antitoxin ama dat waa sun ka hortagta sunta wareegaysa ee dhiigga ku jirta cudurka hambaarsan marka waa in si degdeg ah qofka loo siiya daawadaas ee ma soo celinayso unugyadii dhaawacmay ee jirka ka dhaawacmay balse waxay ka daba tagtaa daaweyntii inta dhiman sidii loo bogsiin lahaa sidoo kale cudurkan waxaa lagu daaweeya antibiotikyo sababtoo ah waxa keenay waa bakteriya bakteriyana inta badan waxaa lagu daaweeya antibioticska waxaa yaqaana marka hadba qiyaasta iyo sida loo siinayo dhakhaatiirta ayaa lagala tashan karaa qofka wuxuu tagayaa harunta ugu dhow markaasi ama goobta caafimaadka ugu dhow uu heli karo sidoo kale qofka waxaa loo sameeyaa daryeel taageero caafimaad ama waxaa loo yaqaano sabotive care maaraynta neefmareenka qofka naqaska ku xiran ama hawamareenka uu ka xirmay tubo ayaa la geliya ama mataqaanaa neefmareenka ayaa loo furaa si markaa xanibaadii meesha ay uga baxdo sidoo kale qofka nasasho sariireed ayaa loo sameeyaa si wadnaha iyo garaac wadnaha uu u yaraado sidoo kale biyo badan iyo cunto ayaa qofka la siiyaa sidoo kale raadraaca cudurka ayaa laga daba tagaa ka hortaga cudurka ama markaasi waxyaalo la mid ah in looga hortaga ayaa loo sameeyaa sidoo kale in la aqoonsado cudurkana waa qayb ka mid ah daaweynta si loo daaweeyo dadka ka agdhow dadka cudurkan saameeyey iyo meelaha ay ka soo qaadeen intaba sidoo kale tallaalkana in la xoojiyo mararka qaarna antibiotikyo ka hortaga in la qaato cudurkan waxaa looga hortagi karaa in la qaato cudurkan tallaalkiisa sida d t b d t a b iyo d t difteria tetanus bortotis in si gaar ah loo xoojiyo caruurta yaryarka ah tallaalkooda ama kor loo qaado tobankii sanaba mar la daaweeyo ama la tallaalo si markaasi na loo abdate gareeyo tallaalka sidoo kale waxaa lagu dadaalaa cudurkan ka hortagiisa ka fogaanshaha ee qof cudurkan qaba in lagu dadaalo warbixin ay hore u soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha caafimaadka ee loo yaqaano w h o ayaa lagu sheegay dalalka angola jamhuuriyadda afrikada dhexe jaad kongo jamhuuriyadda dimuquraadiga ee kongo etoobiya madakaskar maali soomaaliya iyo koonfurta suudaan ay yihiin kuwa ugu nugul cudurka difteriya aad ayuu u mahadsan yahay cismaan ayuu kaasi ahaa waa tahay dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta maahir maxamed ayaa halkan ka soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta qarax la beegsaday gaari ay la socdeen saraakiil iyo askar ka tirsan riddada kuwaasi oo ku howlanaa dhulboobka kooxda riddada ay ka wado deegaanada dhaca duleedka muqdisho gaar ahaan deegaanka ceelasha biyaha qarxani oo ka dhacay xaafadda jabadgelle ee deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho ayaa waxaa ku dhintay sarkaal iyo askari ka tirsanaa murtadiintii la beegsaday waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda xabashida itoobiya oo boqolaal askari oo horleh kusoo daabulaysa duleedka degmada beled xaawo ee ay ku loolamayaan maleeshiyaad dabadhilifya ah wararka ka imaanaya magaalada beled xaawo ayaa sheegaya in mar kale ay halkaasi ka alweysan yihiin xiisado colaadeed oo sababi kara in dhinacyadu ay ku dul dagaalamayaan dadka shacabka sida ay xoguhu sheegayaan maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan maamulka isku magacaabay jubbaland ayna la socdaan ciidamo ka tirsan xabashida itoobiya ayaa soo buuxdhaafiyey deegaanka suufka ee dhaca xuduud beenaadka islamarkaana u dhow beled xawo ciidamada xabashida oo wata gaadiidka gaashaaman iyo kuwa ciidamada xambaara ee uuraalada loo yaqaan ayaa la arkayey iyagoo saldhigtay hubkoodana u jiheeyey dhanka beled xawo sidoo kale deegaan kala qaybiya mandheera iyo beled xawo ayaa saaka lagu arkay qaar ka mid a maleeshiyaadkii dhowaan ka firxday jiidda dagaalka kuwaas oo daacad u ah maamulka dabadhilifka ah ee axmed madoobe wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in xukuumadda muqdisho ay maleeshiyaad hor leh diyaarado ku geysay degmada beled xaawo maleeshiyaadkaas oo garoonka diyaaradaha muqdisho laga dhoofiyey waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinada ku daabacan mareegta waxaa ka mid a in ka badan labaatan tahriibayaal soomaali ah oo ku dhintay xeebaha talyaaniga faahfaahino dheeraada ah ayaa ka soo baxaya dhacdooyinka laga soo tebiyo badda mediteraneanka ee ay ku le-anayaan dadka soomaaliyeed in ka badan labaatan qof oo soomaali ah ayaana ku dhintay xeebaha talyaaniga ibraahim cumar oo kooxda riddada soomaaliya ugu magacaaban safiirka safaaradda ay ku leeyihiin talyaaniga ayaa waraysi uu bixiyey ku xaqiijiyey in dhacdadan ay ka dhacday jasiiradda lambidusa ee dalkaasi halkaasoo ay ku dhinteen saddex iyo labaatan qof oo soomaali ah wararku waxay sheegayaan in dhacdadani ay timid kadib markii ay degteen laba doonyood oo ay la socdeen dad tahriibayaal ah oo ka soo baxay liibiya kuna sii jeeday talyaaniga doonyaha ayaa degay kadib markii ay cillado ku yimaadeen waxayna taasi keentay in saddex iyo labaatan qof oo soomaali ah ay goobta ku dhinteen ilawareedyo ayaa sheegay in kooxaha gurmadka ilaalada xeebaha dalka talyaaniga ay keliya ku guulaysteen in ay nolol ku helaan ilaa shan iyo toban qof tahriibayaasha dhacadan la kulmay ayaana ku dhow boqol qof sida la sheegayo waxay tani qayb ka tahay dhacdooyinka shiralka badeed ee ay la kulmaan tahriibayaasha ka soo jeeda afrika ee doonaya in ay gaaraan dalalka yurub shiralka dhanka badda ee sanadkan keliya ka dhacay badda mediteraneanka waxaa ku dhintay lix boqol toddobaatan iyo shan qof sida ay muujinayaan tirakoobyo la helay waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixinada een mareegta ku daawacan waxaa ka mid a soomaali dil iyo dhaawac loogu geystay koonfur afrika dhiblaawe ibraahim yuusuf ayay kooxo burcad koonfur afrikaan ah ku dileen dukaan uu ka shaqaysanayay oo ku yaal magaalada caypton ee dalka koonfur afrika sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay waxaa dalka koonfur afrika lagu dhaawacay laba ruux oo soomaali ah kuwaas oo burcad hubaysanay ay ku soo weerareen dukaan ay ka shaqaynayeen oo ku yaal magaalo lagu magacaabo rustenberg ee dalka koonfur afrika iyadoona dhaawacyada labadaasi ruux la geeyey xarumaha caafimaadka ee ku yaal magaaladaasi xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahana caawa faysal waa inaga intaa
waa hagaaga dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan tabin aan kaga hadli doono waa sidee xaaladda degmada maxaas iyo deegaanada kale ee dhaca bariga wilaayada hiiraan ee dhowaan cadowga laga xoreeyey iyadoo wefdi uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan qaybna ay ka tahay idaacadda andalus ay kormeer iyo booqasho ku tageen goobahaasi maxamuud sheekh axmed tooshow ayaa soo jeedinaya نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيعة نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيعة نحن عشاق المعالي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal iminka waxaan si toosa uga dhaqaaqnay xarunta maqarka walaasa miiga hiiraan ee degmada buqa qable waxaynu nahay wafdi aad u ballaaran waxaana hogaaminaya waali walaasa miiga hiiraan sheeg guuleed oo nabaan haddaba waa halkee safarkan xaggee ku sii jeednaa qorshaheena muxuu yahay aan soo dhoweeya waali walaasa miiga hiiraan oo sidoo kalena ah darawalka kaxinaya gaariga ay ku safrayaan musaafiriinta amaba martida maanta halkan ka bixaysa sheekhna alwaali wareyntii waxaad nooga warantaa safarkeena maxaa ku wajahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي بان أمه علينا سبحانه وتعالى بعد حمد الله تبارك وتعالى محمد وسفر كينا وحوق الصعداء dhammaan deegaanadii ilaahay cadowgiisa uu naga siiyey ama ee, mujaahidiinta uu gacanta u soo geliyey qaybta bariga inta ugu muhiimsan ayaan tegi doonaa oo degmooyinka waaweyn ay ka mid yihiin sida ee, maxaas iyo moqokori iyo deegaanada kaloo muhiimka ah oo ay tarda ka midka tahay oo ay ka midka tahay deegaanadii u dambeeyey oo ay walaaluhu gaareen sida ee, meesha la yidhaahdo xalfooley iyo qaybo badan waxaan tegi doonaa goobaan tegi doonaa waxaan tegi doonaa dhul badan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala intaan dariiqa ku jirna in dhul kale oo gacanta ee mujaahidiinta ka maqnaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo celiyo oo cadowgiisana sida ilaahay dhabarka ugu dhuftay uu u dhammaystiro rajadaasna waa qabnaa safarkeenna marka waa safar barakaysan waa safar ee, u socda ama ku wajahan sharqiga ama bariga wilaayada islaamiga hiire waa tahay eh, dhegeystayaal waxaad maqlaysaan waaliga walasaamiga hiiraan sheegulada wanabahaan waxay noo xaqiijiyey safarkeena inuu yahay deegaanadii ugu dambeeyey gacanta cadowga allah ka baxay soona galay gacanta muslimiinta allah subxana watacaala ayaana ku maasan waa maxaas noqokuri tardo iyo deegaanadii kaloo la midka ay sida xalfule aalahale aalqoxle insha allah raayada tawxiidka oo ka babanaysa maxaas iyo hoosteeda aan inla soo hadli doonno ayaa inoo balan ah insha allah allah subxana watacaala amni hanagu gaarsiiye نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيعة نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيعة نحن عشاق المعالي waa tahay dhegaystayaal waxaan weli guda jirnaa safarkii dheeraa aan hore idinkugu sheegnay ee lagu tegayey degmooyinka iyo deegaanada dhacbariga hiiraan ee dhowaan allah fadligiisa laga xoreeyey cadowgii allah ee muddo saddexda sanaa duulaanka ku joogay haddaba waddada aan hayno waa waddadee gaariga aan saaranahayna waa gaari cenka ah xaggeena uu naga soo galay gaariga Ah, marka la soo dhoweeya waaligii wilaha islaamiga hiiraan sheegulada wanabahaan safarkana nagu hogaaminayo hay sheekh alwaali waddada aan hayno waa waddadii dheerayd oo isku xidhaysay isooman iyo moqokori Ee, waxaan la laami doonaa haddeer waddo soo socota oo toos moqokori u aadayso waa waddadii ilcad waxa aan soo dhaafnay oo gadaasheenna maray waa buurtii dheerayd ee sooman waxaan soo dhaafnay tuuladii loo yaqaanay dheriyo waxaan hadda ku sii wajahanahayna waa deegaanka ama degmada moqokori oo ay maantu ka taagan tahay raayada tawxiidka oo ay ku sugan yihiin eh, mujaahidiinta xaqudirirka ah Eh, maxamudow gaariga aan saarannahay wuxuu ka mid yahay gawaaridii ilaahay subxaana wa tacaala cadowgiisa gacantooda ka soo bixiyey una soo geliyey mujaahidiinta muraabidiinta ah saadiqiinta oo ilaahay uu ku mannaystay nasriga iyo guusha waxaana ilaahay ugu mahad celinaynaa waxa uu noo galay dhammaan inta aan xusuusannahay iyo inta aanna xusuusnaynba asaga ayaa shukri tiro badan nagu leh fadligiisa iyo deeqdiisa ayay waxaanu ku timid waa gaarigaas noociisa aad arkaysid ee loo yaqaano cabdibilaha laba shirrayda ah fadliga ilaahay gacanta u geliyey wiilashaas mujaahidiinta ayay ka mid tahay ilaahay baanna mar walba u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala jazaak allah kheer sheekhna alwaali gaarigaan siduu waaligu sheegay waa gaari qaniimo cabdibili ah hadda dusha sare ee darawalka korkiisa waxaa ku qoran kabtaan mahad macnaha kabtaan mahad wuxuu ahay nin murtada sida muuqata gaariga ama darawal ayuu ka ahay ama mas-uul ayuu ka ahay insha allah maqokori ayaa inoo balan ah وسنمضي في الطليعة نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيعة نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة alxamdulilah idig waa iska fiicantihiin askanimadu ah haye saas waa waxaa waaye waa walaalihiin aan leeyahay waa isla deganna insha allah insha allah insha allah هاي ما شاء الله هاي ورنا ما عندهم هو هذا بادية كمات مثل بادية بادية بادية حقه dhowdaa meel dhowa هاي بيا سو دوناتي Biyaha soo doonatay.
ما شاء الله walba waa joogna meel dheer ka miya maana ساسا نكروا بيا يعلك الله نمبر كي إن شاء الله إن شاء الله وبالشدة مقكوري علك بيا بيا كده سنة ما شاء الله جزاكم الله خير نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة وسيلقى الكافرون والطغاة المرجفون waa tahay dhegaystayaal iminka waxaan soo guda galnay ee gudaha degmada moqokori suuqa degmada ayaan iminka sii gelaynaa waxaana ii muuqanaya naqiib xajaabdiraxmaan bare xiirey naqiibka guud ee beesha xawaadle naqiibka wuxuu la sheekeysanayaa dadweynaha ku sugan suuqa degmada suuqii ariga ari baa iiga muuqanaya sidoo kale ee dukaaman iyo goobo maqaayado ah ayaana iminka furan anigoona gudaha usii geli doono qeybaha kala duwan ee degmada muqokori oo dhowaan laga xoreeyey cadowga allah raayada tawxiidka ayaana ka baabanaysa gudaha degmada وسنصليهم نقيع وسيلقى الكافرون والطغاة المرجفون مننا ما يكرهون وسنصليهم نقيع waa tahay eh, dhegaystayaal eh, waxaan weli kuda jirnaa booqashadii aan ku joognay degmada moqokori oo ka mid ah gooba cadowga allah laga xoreeyey allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan degmadu amnigeedu waa nabad aad buu u wanaagsan yahay bulshadii degmadana waa ku soo laabanaya hadda dukaamankii iyo goobaha ganacsi qaarkood dib baa loo furay dadkuna aad bay u soo laabanayaan hadda bal guri ayaa martukannahay oon degannahay bal talow eh, guriga aan degannahay bal aan weydiiye waali wiilaa islaamiga hiiraan sheekh guud abuunabahaan oo safarkaani isaga mas-uul ka ah qaybna nagala ah kormeerka lagu marayo degmooyinka iyo deegaanada cadowga allah laga xoreeyay sheekhna waali ugarinta soo dhawaa bal guriga aan deganahay ka hor madow ilaahay baa mahad iskale subxaana watacaala waxaan ku sugannahay eh, sidii aan horeyba u joognay magaalada moqokori waa magaaladaas hadda arkaysay ay saaka kale adeeganayaan mujtamacii iyo adiidka dhaqdhaqaaqaya iyo dadka biyaha wata iyo maqaayadaha furan iyo dukaamada arkaysay Eh, si qurux badan bay dadkii ugu soo laamayaan shacabka ahaa weliba ayagoo faraxsan Eh, waad arkaysa hadda markii aan soconnay eh, dadkii watay biyaha eh, dhaanka watay iyo sida wejiga furan oo ay noo salaamayeen Eh, waxayna dareemayaan deganaan bay dareemayaan alxamdulilah amnihaanna way sugan tahay guriga hadda aan joogno oo aan martida ku nahay oo aan maanta idinku soo dhoweeyey waa gurigii uu dabageed meeshaan villadan quruxda badan waxaa dhisay ninka la yidhaahdo murtadka weyne ee dabageed baa dhisay Eh, horey waxaan u idhi ilaahayna waa yidhi subxaana wa tacaala doonista cadowga waxa ay doonayaan iyo mar walba waxa ilaahay uu doonay oo iskhilaafsan yihiin Eh, hadda dabageed isma uusan lahayn gurigaana shareecala loogu adeegi doonaa oo dad diinta ilaahay u khidmaynaya ay ku nasan doonaan oo ay danahooda ku qabsan doonaan malayn maayo qalbigiisa inay ku jirta annagana hadda markii moqokori noogu dambaysay gurigan kuma uusan dhisnayn ilaahay fadligii meesha aan maanta hadda eh, ku nasanayno oo guriga quruxda badan uu ku yaallo waa gurigii uu dhisay ninka la yidhaha dabageed marka guriga aan joogno waa gurigaas waa ville aad u qurux badan sida arkaysid qaybo badan ka kooban waxay leedahay qaybihii eh, kulamaadka iyo fadhiyada waxay leedahay qaybihii eh, nasashada eh, waxay leedahay eh, khidmadii baa u dhammaystiran khidmadii baa u dhammaystiran inkasta oo guri adduunyo yahay eh, waa guri maanta loogu adeegi karo bulshada muslimka ah maasha alla gurigaasaana dhexdiisa hadda joognaa waan garta markii hadda anaga ku sugan guriga dabageed oo aan naqaan oo ah murtid si aada shareecada allah ula dagaalam maxay tahay fariintaada ku aadan murtadiinta dabageed uu ka mid yahay aa u dirays والله dadka waxa ugu muhiimsan oo loo diro waa in ilaahay ilaahay u toobad keeno subxaana wa tacaala annaga iyo ayagaba ilaahay baan addooma u nahay sida ayagu ay ku socdaanna sida ayaga anfacaysay maaha annaga oo ka muslimiin ahaanna ama ka ducaal ahaanna ee fariinteenna mar walba waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala in loo soo laabto ilaahay addoommadiisa wuxuu ugu yeeraa maqfiraduu ugu yeeraa jannaduu ugu yeeraa nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam ambiyada ka horreysay wixii loo soo dirin waxay ahayd dadka inay ugu yeeraan ee tawxiidka inay ugu yeeraan annaga waxaan dadka ugu yeeraynaa tawxiidka aan ugu yeeraynaa ama dabageed ha noqdo ama gaal ka weyn ha noqdo ama mid ka yar ha noqdo waxa aan leenahay waxaa ilaah u toobadkeena subxaana wa tacaala kitaabka ilahay lama dareeri kartaan isagaa ballan qaaday allah subxaana wa tacaala shareecadiisa kitaabkiisa dadka idinayo ciidamada ilaahayna kuwa aad taqaanaanba ma aha wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ilahay ciidamadiisa keligii ay yaqaano shareecadiisa difaaceeda isagaa difaacanayo niman yahow naar qofna uma rabno nafteennan uma rabno naf qof kalena uma rabno qofkii ay cadaaladda ilahay ku qunta ma ogiye cidna naar uma rabno waxaan leenahay soo laabta shareecada ilaahay usoo laabta diintiinna iyo dalkiinna usoo laabta dabageed hadda meeshan waa meeshu ka dhashay mogtahay deegaankan deegaan kasoo jeeday waaye oo u dhashay Ee, walaalihii baa jooga qaraabadiisii baa joogta oo aan sharci alle iyo kitaab alle wadaagno أنصار الشريعة قوم وحرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة waa tahay eh, dhegaystayaal weli degmada muqokori ayaan idinla soo hadlaynaa halkan aan taaganahay waxaa ka dhacday macaarigtii ugu waaweynaa ee muddooyinkan ka dhacay saaxada bariga afrika ee jihaadka uu ka soconayo goobtan aan taaganahay waxaa si gaar ah looga qaaday meydka mid ka mid a saraakiisha murtadiinta ee lagu xasuuqay howlgalkii iyo weerarkii barakaysnaa ee mujaahidiintu allah fadligiisa ay ku furteen degmada muqokori waa murtadka lagu magacaabo cabdixiis halkan isagoo yaalla ayaa meydkiisa laga qaaday wuxuuna ka mid ahaa askar badan murtadiin ah oo maalmo meydadkooda halkan daadsana ugu dambeyntiina sawa caafimaad le isaga ahsi allah subxaana watacaala ayaana ku mahadsan oo murtadka halkan laga qaaday meydkiisa wuxuu ka mid ahaa saraakiishii ugu waweyneed murtadiinta ee u ololeynaysay una dagaalamaysay sidii shariicada allah looga tirtiri lahaa walaayada hiiraan balse allah fadligiisa isaga iyo murtadiinta la socotay ayaa laga tirtiray walaayada hiiraan oo allah ayaa ku mahadsan oo ku halaagay gacmaha addoommadiisa mujaahidiinta ah وسنعلن بالجهاد حرب أرباب الفساد كي تسود شريعة الإسلام في الأرض الوسيعة waa tahay dhegaystayaal waxaan weli guda jirnaa safarkii iyo kormeerkii aan lagu tegay degmooyinkii deegaanada laga xuriyay cadowga allah ee dhaca bariga walaayada hiiraan iminka gaarigii safarka waa uu dhaqaaqay oo wafdiga ay saarnaayeen haddaba waa halkii halka iminka aan kusii jeedna waana magaalada magaalada iminka aan kasii baxayna mar kale aan soo dhoweeya waali gulaha islaamiga ee hiiraan sheekh gulada awalwahan sheekhna alwaali bal hadda magaalada ka baxna xaggeen kusii jeedna mudow eh, waxaan ku jirnaa safarkeennii eh, noo bilowday shala magaalada aan hadda ka dhaqaaqnay waa magaalada moqokori waxaan hadda ku wajahannahay degmadii qadiimiga ahayd ilaahay cadowgiisana ay wakhti dheer ku sugnaayeen nasrigiisa iyo guushiisana uu si- ka siiyey mujaahidiinta wakhti aan aad u fogayn haddana ku jirta gacanta walaalaha mujaahidiinta ah ayadaanna hadda ku sii wajahannahay waa degmada maxaaseed ilaahay fadligii iyo nicmadii halka aan maanta ee sidaas xasiloonida tirada badan ee ka muuqata aan u marayno waa goobihii ama dhulkii cadowga uu ku sugnaa maalmo ka hor waxaa kuu muuqanaya aahaartii iyo calaamaadkii iyo ee, meelihii ay jiirayeen ayaga oo ka cararaya in ay mujaahidiinta u dhigaan dhulka waxay ku baaba'aan ama ay ku qarxaan calaamaadkooda dhan baa kuu muuqda waxaana insha allahu ilaahay da- ka rajaynaynaa inaan goordhow gaarno degmada maxaas oo ay ka taagan tahay raayatu tawxiid waan gar sheekhna alwaali waxaan la soconnaa maxaas saddex iyo toban sana ku dhowaad ayay gacanta cadowga ku jirta maanta iyadoo xuraaraya tawxiidku ay ka babanaysa ayaan safarkuna aan kusii jeednaa ka waran arrintaasi saameyn ceenkee ah iyo shakhsiyaantaada iyo kawle ahaanba ay leedahay maxmud dareen gooni ah bay leedahay Ee, waxaa dhacay wax ilaahay uu doonayey baa dhacay oo cadowgu markii ay ayagu ee, xamladii saddex sano ka hor ay soo qaadayeen ay ku talagelayeen ama ay qorshaynayeen inkastoo aan ognahay in ay bilaa qorsho ahayd oo un howl ibliis abaabule ay ahayd waxa ay filayeen waxaan ahayn ama wixii ayagu ay doonayeen waxaan ahayn buu ilaahay doonaya subxaana wa tacaala innahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kayda famahili ilkaafiriina amhilhum ruwayda wax un ilaahay og yahay baa dhacay subxaana wa tacaala marka maxaas eh, waxay noo leedahay eh, wax gooni ah ayay nagu reebaysaa ama waxay noo leedahay dareen gooni ah maxamuud eh, wilaayada islaamiga ee hiiraan intii aan joogay oo aan qowsaarka ka ahaa waxaa haystay maxaas ama ku sugnaa cadowga ilaahay etoobiyaanka ee nasaarada xabashada etoobiya ayaa gacanta ku haysay ee waxaa la dhihi karaa marka waa jirtaa mar hore oo aan arkay maxaas iyada oo shareecada ilaahay lagu maamulo laakiin intii aniga aan ee, raaciga ka ahaa halka aan maanta joogno oo ah wilaayada islaamiga hiiraan waxay noqonaysaa ayada oo ay raayatu tawxiid ka taagan tahay anna aan waali ka ahay wilaayada islaamiga ah hiiraan maalinkii ugu horraysay bay noqonaysaa ilaahay baanna ugu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة waa tahay dhegaystayaal iminka sidaan horeyda kugu sheegnayba degmada maxaas ayuu safarkeena ku wajahanaa iminka maxaas waan soo gaarnay bal goobtan waa halkee waxaan soo gaarnay maxamuud degmada maxaas meeshaan garoonkan waa garoonka ciyaarta haye ee gaalada ugu tala gashay laakiin annaga waxaan u isticmaali doonaa insha allahu tacaala dhanka khayrka oo dacwo shaarci iyo ciidaha oo kale shaarici iyo musallaha iyo ee, waxaan u isticmaali doonaa bandhigyada baan u isticmaali doonaa insha allahu tacaala Ee, iyagu waxay u isticmaaleen ama ay u dhiseen in ee, dadka shabaabka oo yarta looga mashquuliyo cibaadada ilaahay subxaana watacaala Ee, waana barnaamijka inta badan ay gaalada buunbuuniso laakiin annaga waa ka wicinaynaa waxaan ka dhigaynaa islaami allah hadduu idmo marka waxay ka mid tahay macalamyada waaweyn oo ay hadda leedahay degmada maxaaseed maasha allah jazaaka allahu khayra macnaha hadda iyaga kale waxay isdhahaan mujaahidiinta meelaha sboorti loo talagalka loo burburinayo ka waran qorshaha noocaas ma jira maya ummadda waa looga faa'iideynaya meel la burburinaya ma jirte waxaan waxay noqonayaan mumtalakaadka caamka oo muslimiinta ay leeyihin bay ka mid noqonaysaa insha allahu tacaala ilaahay idinkii macnaha adeegsiga baa xumaa waxaa adeegsigaa la wanaajinaya insha allahu tacaala marka ninka qarashkii lacagi ay ku bixeen maanta waxay ku laabanaya waa maanta in aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiililahi sawaa waa sidaa insha allahu tacaala geedidka saarantayaa iskale waa qanin waa kabtamahad nin lahaa ku qornay oo murtid ah نحن للدين حصون نحن لا نخشى المنون للشهادة سائرون بخطى حث سريع maxamed meeshaan ku soconnahay waa xeradii etoobiyaanka muddada dhowr iyo tobanka sano ah saarada etoobiya toorka ceel riiga waa kana bamka waa ku jiraa waxay qaateen toorkii bay qaateen keliya ceelkii nadiif waay waa kana maasha allah marka xeradan waa xeradaas Ee, waxyaabaha marka ghara- ghariibka ah waa intay dhan tahay dhul rag leeyahay rabbi leh ayaa la rabay sidaan in loo bannaysto haddana uguma aysan guurin baryo baryo halkaan uguma ay bixin نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع نحن عشاق waxaa tahay eh, booqashadii degmada maxaas ayaan ku guda jirnaa bal hadda goob ka mid ah dhismooyinka gaarka ah ee maxaas ayaan soo gaarnay waa halkee ay sheekhna waa leeyahay goobtan ka waran maxamuud waa degmadii halkan haye xaruntii degmada ku jirnaa waa maxaas maxaas haye ka waad arkaysaa qolkan ka waran way qalabaysan tahay qolkan waa xafiis weyn waa qolka oo kulamaadka oo ka dhaca shirka ee shirarka ka dhacaan qalabkiisa u dhammaystiran yahay in aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illaah fasayunfiquunaha marka ee wixii ayagu ay dhiibeen ayaa ilaahay shareecadiisa lagu mateli doonaa insha allahu tacaala maanta wixii had ka dambeeya qalabkan waxaa meesha loo dhigay in ilaahay diintiisa lagu hor istaago Ah.
sharciga alla in lagula diro si loo dhakriyaa looga shiri lahaa maantana waxaa loo adeegsan doonaa in ilaahay kitaabkiisa loogu nusreeyo loogu nusreeyo Allahu akbar.
marka ee, waa xarun- waxaad arkaysaa mar dhow baa la dhisay waa saxa waqti aan fogeyn xaq uma ay lahayn marka ayaga halkan waa sax laakiin ee, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu gacanta usoo geliyey mujaahidiin mujaahidiintu xaq gacanta usoo geliyey maasha allah نحن أحفاد البراء والمثنى ذي المضاء وابن زيد وربيع نحن للدين الفداء waa tahay dhegaystayaal eh, weli waxaan dhex mushaxaynaa degmada maxaas oo muddo laba toddobaad ka hor ay si buuxda ula wareegeen ciidamada mujaahidiinta intaan degmada aan dhex socday waxaan la kulmay oo mid ka mid ah waddooyinka degmada aan iskaga hor imaanay nabadoon axmed cusmaan axmed jihaad bal nabadoona ka waran degmada maxaas adiga goorma kugu dambeysay degmada maxaas waxay u dambaysay afar iyo toban sano ka hor maantayna ilaahay fadligiisa ayaan ku dhex joogaan ku imid iyo dhiigga mujaahidiinta insha allah haddana ayadan ku dhex suganahay Ee, ilaahay fadligiisaan ku imid marka degmada adig degmada ku dhaltaan fila degmada anaa ku dhashay halkaan ku dhashay kuna soo barbaaray yaraanteedii Haye.
wixii ka dambeeyaan ka maqnaa maahine Haa.
dadkana waa mid ilma adeer aan wadannahay abti aan nahay adeer ah qaraabo ah meeshay degan yihiin insha allahu haddana waa la wada kulmay aad bayna noo soo dhoweeyeen waana wanaagsan yihiin aad bayna nabad u heelan yihiin magaalooyinkii ceelasha maga- maxaasta agagaarkeeda iyo deegaanka ahna waa wada tegey waana soo wada aragnay inay sidii hore si kasii fiican kusoo noqotaan rajaynayna insha allah نحن أحفاد البراء والمثنى ذي المضاء وابن زيد وربيع وابن زيد وربيع waa tahay dhegaystayaal iminkana waxaan soo gaarnay goobtii sida gaarka ay kaga dhacday macrakadii weyneed ee lagu xoreeyey degmada maxaas iyadoona allah fadligiis macrakadaasi ay gashay taariikhda ayna noqotay macraka si baan loogu xasuuqi cadowga allah loogana qabsaday magaalo laba iyo toban sano talis weyn oo ahayd halkan aan hadda taagannahay ayaa wixii ay ka dhacday camaliyadu meeshan waxaa taagnay baabuurtooyinka iyo ciidamo fara badan ayaa halkaan dhoobnay meeshaan waxaa daadsanay bakti aad u fara badan gaadiid gubtay kuwa gubanayo holcaaya kuwa baaba-ay ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan maxaawashideena halkaan ayuu yili baktigiisu halkaan ayuu yaalahaa goobtan bartaan wadada halkaan u yaalay meeshana waxaa yaala gaari cabdibilaa oo qaybta koroo dhan ka- ka dumay haddana ka casan oo matoorka iyo qaybta hore ku yii halkaan u yaalay نحن لله جنود نحن في الحرب أسود عن حمى الدين نذود وسنمضي في الطليع ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala allihii maanta isugu keenno keenay magaaladii in badan ka maqnayd gacanta dadka muslimiinta ah ee ay cadowga ilaahay ee nasaarada xabashada etoobiya muddo dheer ku sugnaayeen ee dadka muslimiinta ahna ay shareecadooda ka hortaagnaayeen allihii maanta isugu keenno keenay ayaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala uma walaalaha mujaahidiinta ah ee fuquurta ku jira dadaalka badan sameeyey ee maanta ku sugan degmada maxaaseed annaga ka wilaayahaana aan soo booqannay waa idinkaga mahad celinaynaa juhuuddiinnii iyo dadaalka aad bixiseen adinka iyo kuwo kale oo goobo kale jooga iyo kuwii aan soo marnay oo deegaanada kala duwan aan ku soo marnayba ilaahay ajrigiinna iyo abaalkiinna ha weyneeyo ilaahay awlaaddiinna ha barakeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidkiinna kuway waalidkooda anfacaha idinka dhigo ilaahay kulligeen habaat haalna siiyo iyo sugnaan ikhyaaray markaa annaga booqashadeenna aan idiin nimid waa inaan idinkugu marxabayno idinkula faraxno wixii aad ku faraxdeen runtii waxay ku dhowdahay ama ay u eg tahay ee zamanka aan maanta joogna asxaabu baderkiisi baad tihiin ilaahay dartii dadaal badan baad samayseen ilaahay wax badan buu sabab idinkaga dhigay cadow badan baa ilaahay gacmihiinna ku cadaabay booqashadeenna marka waxay ahayd salaan waxay ahayd isla farxid maanta in aan joogno maxaas bacda toban iyo dhowr sano kadib ee raayta tawxiid ay ka taagnaato ilaahay fadligiisa ka sokow adinka ayay sababtiinu ahayd waxaan rajaynaynaa wax badan oo noo dhimanna allah tabaaraka wa tacaala inuu noo qabto نحن لله جنود نحن في الحرب أسود عن حمى الدين نذود وسنمضي في الطليعة waa tahay ee, walaalaha iyaga muslimiinta halka iminka aan taaganahay waa argadii degmada maxaas dusheeda waxaa ka babanaysa raayada tawxiidka dhowr jeer waxaa baraha bulshada laga daawaday argadan oo ay taagan yihiin saraakiil iyo xubno kale oo murtadiinta ah dushoodana ay ka babanaysay marada daaquudka ah halkan waxay ka diri jireen fariimo ay ku muujinayaan siday uga go-an tahay in shareecada allah uga tirtiraan balse allah fadligiisa taasi ma dhicin oo iyagii ayaa maxaas laga tirtiri maantana raayada tawxiidka ayaa ka babanaysa degmada maxaas oo waxay maxaas ka mid noqotay magaalooyinka bariga afrika ee lagu dhaqayo shareecada allah kana dulbabanaysa raayada tawxiidka taasna allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan kormeerkii aan ku soo marnay deegaanada kala duwan cadowga allah laga xoreeyey ee bariga hiiraan halkan ayaan kusoo gebagabeynaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh naxnu aladiina baayacuu muxamadan cala aljihaadi ma baqiina abada wajihaadukum mubaarak نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana caawa ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى